Waayo-aragnimada xilligii hore ayaa waxtar leh. Waxay wadaan kobaca maskaxda, taas oo muujinaysa sida shabaganka kan u koro iskuguna xidhmo. Waayo-aragnimadannina waxay ku dhacdaa xaalad xidhiidho. Waa aminaha iyo macaamilada aynu la wadaagno dadka kale xilligii hore waa diyaariyaha aasaaska inta ka dhiman nolosheena. Mudaakarada naxariista leh ee nolosha Xassan waxay ka caawiyeen isbeddelkiisa la yaabka leh. Way hagi jireen intii uu ka korayay sabi ku tiirsani ah ilaa uu ka gaadhayay shan jir dugsi u diyaar ah. Way hadleen oo ciyeen, iyagoo muqorayo codadka luqadda dhexdeeda. Markii uu bilaabay inuu hadlo, way ku booriyeen iyagoo si samir leh ula sheekeysanaya kakanaanta koraysa. Way wada qosleen, waxay ugu raaxeen oohintiisa, waxayna u dhigeen xadad. Si ay sidaasi u sameeyaan, waxay u abuureen bay'ad deggan oo tayo leh Xassan si uu u sameeyo sahamin iyo barasho. Waxaad ka baran kartaa wax dheeraad ah oo ku saabsan ku jireyaasha Keena macaamilo tayo ah casharka saddexaad.